wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa shalay shaacisay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay uu xanuunka shuban biyoodka ku dilay guud ahaan dalka kenya dad gaadaya ilaa iyo sideed iyo toddobaatan qof sidoo kale cudurka ayaa soo ritay in ka badan afar kun oo ruux wasiirka caafimaadka kenya susan wafula ayaa sheegtay in cudurka uu saameeyey in ka badan afar iyo toban maamul goboleed oo ka tirsan dalkaasi kenya warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shir
wasiiradda ayaa waxay sheegtay in haatan wasaaradda caafimaadka dalka ay garatay wacyigelin iyo weliba adeeg bixin kala duwan ay ka jeysatay qaybaha kala duwan ee haatan cudurkaasi daacun ololaha halista uu ku hayo waxa ay xariga ka jartay mashruuc loogu talagalay in kor loogu qaado fayadhowrka guud ee dalkani kenya taasoo ay sheegtay in isbeddel uu ku samayn doono maalimaha soo socda ee heerka cudurka daacun ololaha ugu fiirsadaya qaybaha kala duwan ee dalkani kenya goobaha sida gaarka cudurkaasi haatan halista ugu hayo waxaa ka mid a koonfurta countiga warjeer xaryaha qaxootiyada dhadhaab deegaano kala duwan oo dalkani kenya ka mid a oo isku celcelis ilaa iyo afar kun boqol siddeetan iyo lix qof cudurkaasi ku haleelay qaarna laga daaweeyey halka qaar kalena ay haatan cudurkaasi loo soo dhigayo goobo kala duwan engedi kosaar waa guddoomiye xaafadeedka deegaanka banaane ee koonfurta wajeer waxau laantaasa soomaaliga v o eda oga warramaya dhacdooyin sixigay oo halkaasi ka dhacay ee weliba saameynta cudurkaasi haatan daacuunka uu ku yeeshay deegaankaasi ayadoo maalintii shalay tahay afar qof oo keliya hal mar oo keliya halkaasi ugu dhimatay cudurka daacun coloolaha intii la dadaalka waa la dadaalay laakiin nadaambaha yaa ka nadaamaha kala maqan maxaa yeele hadda meeshan aa lagu dadaalayaa dadaalka meeshan waxaa umataraayo waayo dadkii waa aragtiin biyaha hadda maxaa iga hormaatay gabar calaacalays xanuunsan dad xanuunsanna ka tagtay biyo u doonanayso hal kiilo iyo bar kilomitay hal kiilo iyo ruuc waayo intuu aad ma jiro gargan bay raadinaysaa gargan bay wadaa laba nagood hadda aan jeebka iga hormaatay waxay u socotaa ceelkii ayadii way qabtaa dad sakarada ka tagtay ama dhantaa way tiri taa way taallaa isbuucani soo socda waxaa dib loo furi doonaa iskuullada guud ee dalkani kenya qaybo badan oo ka tirsan koonfurta wajeerna oo haatan cudurkaasi uu ku sii fidayana iskuulladu waxay isu bedeleen goobo cudurka daacun cololaha haatan lagu daaweynaya waa kuwan waxqaradka deegaanadaasi kala duwan oo ka warramaya xaaladda haatan halkaasi ku haysato meesha la yidhaahaa siriba dharaa joogaanis wiil baa kusoo habaalay meesha dhib baan ku arkaayay dhib adduunka loogu soo gurmada ku arkaa ma aha meel la dayarsan kara isbitaal male iskuulkii ilmaha waay meesha marka lagu dabaydi haa meeshaana meel hadda maanta laga jiifi kara maaha dawladdu waxaan filaynay saacadahan dad afar ruuxa meesha ku dhimaatay afartaa ruux duurkay ku dhimatay meeshan kuma dhimanin laakiin duurkay ku dhinteen duurka markay ku dhinteen waa meesha la keenay alxamdulilahi hadda waa badbaaday ku jiraan dawladdana waa nasa olooyinku biyo laakiin gurmadka iyo biyaha iyo daawada aaday noogu aqan maxaa yeelay daawada marka labada saddex ruux lagu xidhay biyihii waa dhamaadeen baa la dhihi wixii isagoo weli aan soo noqonin baa la dhihi biyima hala doona haddana biyo aad meeshaas waa isbitaalna ma leh dadkii iska kordaatay wuxuu dhex yaalaa iskuulkii bareemarigii ilmaha loogu akrin lahaa iskuulkana saad ka warqabtiin beri dambe waa la furaayaa marka arrin aad u adag baa meeshaa ka jirta cudurkani ayaa waxaa guud ahaan dalkani kenya lagu sheegay in qofkii ugu horreeyey inuu ku dhacay sideedii bishii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo haatanna si haleel haleela ayuu deegaano kala duwan ugu fidayaa inta badan deegaanada haatan cudurkaasi uu ku sii fidayana waxaa ka mid a gobollada inta badan dadka xoola dhaqatada ay degan yihiin ee fayadhowrka uu hooseeyo iyo weliba deegaanada kale dadka isku raranka ay degan yihiin iyo weliba deegaanada kale dadka barakacayaasha gudaha dalkani kenya iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka mid yihiin sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda caafimaadka oo haatan sheegtay in ilgaar ay ku qabanayso dhammaan deegaanadaasi tacaalna ka samaynayso maxamed farax shire v o a garissa